isku duwaha wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudug ee deegaanka xire dhagaxle iyo gobolka mudug maxamuud maxamed cali ayaa booqasho iyo xog waraysi ku tegay beeraha deegaanka isaga oo ka dhageystay dadka deegaanka baahiha iyo cabashooyinka beeraleyda halkan ku sugan ay qabaan beeraleyda deegaanka ayaa mas-uuliyiinta la wadaagay dhibaatooyinka iyo waxyaabaha ay ka cabanayaan ee ay rabaan in laga caawiyo gudoomiyaha guddiga beeraleyda deegaanka xire dhagaxle cali calab iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan guddiga deegaanka ayaa ka hadlay goobta iyagoo codsaday in wasaaraddu ay ka caawiso beeraleyda waxyaabaha ugu muhiimsan ay u baahan yihiin
waxaan ahay gudoomiyihii beeraha oo iyo waxay haystaan in lasoo booqdo aad u fiican tahay maanta halkaana kusoo dhaweynay iyo dad kale oo la socda haddii la asxaabta oo la socota marka meeshaana beeshii degmada xerexle beertii beeraha u horreysay beeruhu haddii la yidhahdo waxay u baahan yihiin silig iyo xagga biyaha iyo aqoonta xagga aqoonta oo dad aqoon u leh in la keeno hadda ilaah wax bixiyo laakiin waxaan galmudug axmed cabdi kaari aan ku martaqaadnay iyo wasiir fide cabdi qaybdiid iyo ninkii dhintoo qoonje allah naxariistee iyo cumar shido ina cabdi dhalac ninka xildhibaanka waxaasoo aan ku martaqaadnay beertaan beer hoo la yaqaan wey xelaaley waa meel la yaqaan waxaa la yihi goorta dambeede hal sare hase hooseeyeen waxaan codsanaynaa in haddii aan la yidhahdo waxay naga dhiman nalaka kaabo waxaa loogu daray xagga biyaha siliga xayndaabka iyo daawooyin waxyaaba lamid ah marka waxaan codsanaynaa haddii waxay taa beeraha iyo maamulkaas galmudug kolley bajad waa leeyihiin wixii ilaahay bixiyaan la helaa waxaa alaf ku heli maayo
sababta aad iyo aad aan islaamaya salaan ka bacdii sawirka maanta waxaan soo marnay beero badan ay leeyihiin degmada xerdhexley ilaa dhowr beerood ah si runtaa waxaa muuqda wax soo saar aad iyo aad u baaxad weyn iyo didaal reer xerdhexley si runtaa ayagoo ko webi lahayn ceelalnan lahayn riyu ah ee wax ku waraabsadaan bay maanta waxay ku talagaleen si run tahay inay ayagoo ku waraabin haya gacantooda iyo baalkii ayagoo isticmaalaya gacantooda waraabka inay soo saaraan intaano beero ah intaanoo tabaca haddar meeshan wana muuqato waa kamsar cale ugu dambeyn maxamuud maxamed cali oo ah iskuduwaha wasaaradda beeraha ee deegaanka ayaa sheegay in wasaaraddu ay wado dadaalo lagu xoojinayo waxsoo saarka beeraha deegaanka xere dhagaxle iyo gobolka mudug
kolley guddoomiye guddoomiye ku-xigeen waxaan ii sheegaynaa annagoo wasaaradda ka socnay inayna garab taagannahay mar walbana wasaaradda galmudug ay ku howlan tahay beeraha siday u horumarin lahayd haddana aan u geyi doonno waxyaalaha meeshaan caqabadaha ay ku haysta waana meesha aan badanaaba ku hayno focuska ku hayno noogu horeysa deegaanka xere dhagaxle ayaa ka mid ah deegaanada ay ku yaalaan beeraha laga soo saaro qudaarta loo iibgeeyo inta badan magaalooyinka gobolka mudug waxaana haatan dadka deegaanku ay ka cabanayaan baahiyo ka jira deegaanka oo la xiriira dhinaca beeraha